waxaa saaka noogu yimid booqasho ama sarkaalkii ugu sarreyn lahaa xafiiska ansom ama xafiiska cusub ee united nationka halkan ka furatay sarkaalkii wadi lahaa oo la yidhaahdo benjamin noha oo nigeria u dhashay waku yimidna waan soo dhaweynay wuxuuna ka shaqeyn doonaa oo wax ka qaban doonaa xiriirka u dhexeeya hay-adaha kale ee qeybaha kale ee hay-adaha un ka tirsan sida undp w h o ocha unicef kuwaasoo aan filayno dhowaan inay yimaadaan halkan oo ay ka furtaan xafiisyo marka ninkan saaka yimid wuxuu hordhac u ahaa hay-adahaas dibna ay ka imaan doonaan intii kaleo halkan inay maata ahayd waxaa kaloo u yimid in uu bal wax ka ogaado sidii loo fulin lahaa ama loo xoojin lahaa heshiiskii dowladda federaalka iyo jubbaland dhex maray waxaan rajaynaynaa imaashahaas iyo xafiisyadaas aan doonayn in hay-aduhu ka furtaan halkan inay kusoo kordhin doonto shaqooyin inay kusoo kordhin doonto howlo kale oo ay ka mid yihiin maaragtay inay shaqooyin abuuraan dadka ummadda ay dhex galaan waxna u qabtaan weliba qeybaha humanitarianka sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo iyo inay wax ka qabtaan inay isu soo dhaweeyaan bulshada